agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya yacquub isaaq xuseen ayaa dahfuray tababar ku saabsan doorka ay haweenka ku leeyihiin kubcinta dhaqaalaha tababarkan oo lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baa islamarkaana ay soo agaasintay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxaa loo qabtay qaar kamid ah haweenka ganacsiyada iyayar ku leh magaalada baydhabo yacquub isaaq xuseen agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixiyey ujeedka tababarkan iyo cashirada lagu bara doono geedka maalin eed muhiiman ew ini iniska koyna training mise tababar ka saabsan sidii haweenka aan ku qeyb qaada fadeen dhaqaalaha kobcintiis si la socotaanba wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda koonfur galbeed mayba aan egmantaa iniye dardargeliyda kobaca dhaqaalaha iyo ganacsatada sidii yo la shaqeeya fadeen dhammaan qeybaha kala gedisan fursad faylaning at ini geek iniska koyna tababar noocun e tababarkunma e tababarkii nka dambooyey laakiin tababaro badan oo mashruucun khuseeya iniska koyo doono muhiimadda inka wiigna maybu ahaa inay xoog la saara haweenka sidii inku qeyb qaada fadeen arrimaha horumarinta ganacsiyada si la wada ogiyo haweenka mayba qeyb weyn ku eyina ganacsiga dalka wax soo saarshay percentage inka badan haddaa cilmi baarisii la sameeyay mayba sheegayna boqolkiiba toddobaatan markii laku hadalo household budget surveyga inay haweenka ma aragnay iyiin dadka incomeka ka badan hasaaro marka si lan dardargeliyey ma aragnay waana lan xoojiya arrintaas mayba muhiim aha inay korlanqaada wacyiga iyo capacityga dhiniga ganacsiga dabcan walkasta mayba aan baahanyihin aqoon iyo khibrada aan baahanyihin aaminsanna dadka inta geedka rooga kulisho inay wakti dheer ganacsiga ka guda jaraan haddana mar walba may lan baahanyaa at least capacitygii iyo aqoontii inay markasta la kobciyey tababarkun kaanasa qeyb ku iye meerajeeyay markii tababarkun siin dhamaada inay maaragna isingo concept mise aqoon fayla ku haysataan arrimaha ganacsiga siin dhamaada doona hay-adda g i z may kumid ataa hay-ado dawliga ah ee ku shaqeeyo soomaaliya si guud gaar ahaan koonfur galbeed mashaariic kala gedisanya ku wadaan ciidanka mahadnagaana tababarkan ayaa kaalin wanaagsan ka qaadanayo sidii loo dhiirigelin lahaa haweenka ganacsiyada iyo yar ku leh magaalada baydhabo si ay door ugu qaataan kubcinta dhaqaalaha